Dhismo wejiga koowaad ee degmada Bardaala ayaa la gabagabeeyay iyadoona maamulka degmada bilaabeen dhismo wejiga labaad sidii la dhisi lahaayay Kaasayti oo dhex marowa gudaha magaalada islamarkaana muhiim u ah inu socodka dadka iyo baabuurta Kaasayti oo sahayay koo burbursana furitaanka dhismo wejiga labaad iyo waliba ku qayb galaya madaxda maamulka degmada Bardaale iyo bulshada ku muujiyana ahmiyad yeelata dhismo wadooyinka magaalada dhexmarayana hanu kumide madaxda degmada Bardaale warbaahinta la hadalena iyo waliba bulshada ka baaqana iyo ku qayb qaadana dhismo wejiga labaad ee wadooyinka magaalada si lan hela wadooyin nadiif ah oo waasac ah si aan fududaata socodka dadka iyo baabuurta wejigii lamaad una furnay dhismadii wadadii dheeraytay ee magaalada degmada bardaal dhaxdiya maraasi oo iskiiraasi ceelka ilaa wadnaha masaajid tii kale oo muddo intaas bilood eh kadhaha jarni ka guulaysani shan bilood una ka guulaysani inay dhismadii dhammaata yamayn gudub lageeka tii lamaad haddii ilaahay karaal naqda may fadaanaya tana inuu gudubna tii saddaad taas oo ujeeddadii ata bilicda magaalada iyo dib u dhis iyo ata horumarka oo qeybkeyn dhammaan bulshada degmada bardaal oo kaalin weyn oo mugle boqolkiiba boqolka qaadadeen ka shaqaynta dhammaan degmada bardaale iyo nawaahigeedaba ni kala shaqeeyan iyo ardayda yoona yaanka baaqe eed eedaan mahasantinga lena siyo nin la shaqeeyahayan jidkunkan ageeka may anfahay bulshada oo dhan oo anfahe way anfahay jiilka tuku didkooydoon oo anfahe way anfahay magaalada naftarja yaa anfahay quruxdii oo kamid ata waayo hordhaagmay haytay imail oo jidna hay maan hayn marka eediyeedan mahadsantiin markasta damo guud haddii laka shaqeeyo saxtan ka qayb qaadateen islama jibaaran ka qayb qaado waayo wala adag ka basatay ama ku dhiibatiin aragtoy wala baryeyti magaaladan anfahow oo muddadaasay lahansuub iyo jiilka dambe iyo magaalada dhan anfahow la fiiriye kadaba surnayni yoona waajibaadii waa kabahayn maasingalaa injineerkana saas oo kale waligii kamaylagayso niskoynay wadadii lamaad magaalada halbowligi haytay oo magaalada dhatiya maraasi inay dib u habaansha la bilaabo wadooyinka luqwarhayo biyogidaatiya aafiyana burburiyeen wadadii horreeytay oo wejiga koowad haya ilaahani guulaya guulaysani unoo iskaaladaana bulshadii iyo nahay maamulka degmada si iska waxa u qabso email raayso ina lan walb dukaanshi hortiisinti ka eedan in email raayso baasi dhiibo soo raaligii beladii hagaajisadow foolka dhigoy faytaaga jartay lan welb beladii usii hagaajisaday lan kala manqooya bulshadii maamul shoob iska taladaan walbadan ayaan qob soomay ilaahani guulay wejigii koowaad ha dhammayn wejigii lamaad ayaa wadadii oo lamaad magaalada halbowliji hayta geekaatina dhismadii la bilaaway dhammaan inta ku qiib gaadatay meeliraas oo nkumahadnage gaar ahaan dhati unan hil saaranay injineerkan korreeyo bulshadii iyo maamulkan dhaheeno meeliraas shaqadan ayaan maalin iyo eluwel baan teeginayn walilaha meel raasidaalkiisin moojidan kama hasantiin bulshadii reer bardaal warinka baagay jidkaan meel raais uu la suubiyo waltar badan an ingley bulshadii dhan isticmaalas baawarta isticmaalas dadka isticmaale biyo lagu badbaade si badan iyo dadan faa beledkina belediisa ka baas dhalanshee dhisaday walilaha meel raais gacmo is qabsanaan beledkan dhisanaan